الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah muslimiinta ahay waa joogaan guryahoodii ku soo laabteen ilaahay baa fadligaas iska leh ilaahay baa maaragtay cadowgii ka dulqaaday maanta waxay ku nool yihiin barwaaqo weyn bulshada ku dhaqan degmada wabxo iyo odayaasha dhaqanka beesha murusade oo ka hadlay ciidamada mujaahidiinta ee dib ula wareegay degmadaasi kadib saacado kooban oo cadowga ay ku soo duuleen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sideed askari oo kenyaati ah oo maanta lagu dilay qarax ka dhacay deegaanka kamboni faahfaahin ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi idaacadda alfurqaan ay la yeelatay sheekh xasan yacquub cali barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa guddoomiyihii maamulka ridada degmada wallaweyn oo ku bakhtiyey magaalada muqdisho mid ka mid a saraakiisha murtadiinta oo muujiyey tabardarida maleeshiyaadkooda kuna dhaliilay inaysan dagaalami karin iyagoo taageero aan ka helin diyaaradaha maraykanka xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafureebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى
waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna aan diradda ku saari doonno siddeed askari oo kenyaati ah ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay deegaanka kamboni ee ka tirsan jubbooyinka haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii dhacdooyinka waxaana la diyaaray walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaada guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta deegaanka kamboni qarax kula beegsaday askar saliibiyiin keyaan ah oo ku sugnaa ceelbiyood ku yaala deegaankaas inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay qaraxaasi siddeed askari oo murtadiin ah halka ay jiraan dhaawacyo kale askarta qarax lala beegsaday ayaa waxay ilaale ay ka ahayeen booyad ay biyo ku dhaansanayeen wilaayada banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen xaafadda dabakaayo madow ee degmada dharkinley waxay ku dileen askari ka tirsanaa riddada xisad siyaasadeed ayaa ka taagan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shahadla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan kadib markii xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqeen inaysan muuse biixi u aqoonsanayn madaxweynaha maamulkaas boqolaal qof ayaa xalay isugu soo baxay magaalooyin ay ka mid yihiin ceeragaabo iyo burco waxaana dhacay isku horimaadyo culus oo dhex maray ciidamada booliska maamulkaas iyo dadka bannaanbaxyada dhigayey inta la xaqiijiyey waxaa ku dhaawacmay toddoba ruux oo saddex ka mida ay yihiin booliska halka afar ruux oo kale ay yihiin dad shacab ah murtad cabdiraxmaan ciro oo hadlayay ayaa sheegay in waxa ka dhasha muddo kordhinta uu samaysta muuse biixi uu isaga qaadi doono bulshaweynta somalilan iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhammaaday wakhtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday sidoo kale taliyaha booliska maamulkaas iyo wasiirka arrimaha gudaha murtadka lagu magacaabo maxamed axmed kaahin oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inaysan aqbali doonin isku soo bax ka dhaca deegaanada ay ka arrimiyaan dadka wixii soo baxa ee khaladaad kunoocu doonaha ahaado booliska way is arkayaan booliska way isu imanayaan sababtoo xasiloonida iyo nabadgelyadu boolisku ilaaliya qof walooba gurigaaga ku jira qof walooba shaqadaada qabso labada xusbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xusbigiisa waxay ku mucaarad yihiin somalilan oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin
ugu dambayntii mid ka mid a saraakiisha murtadiinta ayaa maleeshiyaadka riddada ku eedeeyey inaysan dagaalami karin iyagoo aan taageero ka helenin diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxaan rabaa inaan meeshan baaq uga diro dowladda federaalka ee soomaaliya walaalayaalow waxaana leenahay maalin kasta waxaa la yidhahdaa meelaha la qabsada waa laga baxaa si gaara waxaan leenahay ciidanka ee, kumaad doosta ee, ee, danab ee, waxaa leeyahay qorshahooda waxaa waaye sida amisomti meesha waa ina geeyna waan inka laabaynaa ma ahan meeshana geeya annagaa difaacayna laakiin hore usii socda meeshii aan shala ka imaanay deegaankii la xoreeyey ee, qorshahooda waxaa waaye markii meel la tago deegaan lix iyo toban sano cadow haystay waa ku geeyaha waa kaa soo laabanaa wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaraddu diyaaro gaale ay tahay oo aan lini ogolayn in la sii joogto idinkaa ciidanka dowladda nala jooga difaaca nala qota difaaca nagula jira ha u noqonina gadaala hore u sii socda ismaaciil sheekh abuubakar oo ahaa guddoomiyihii maamulka ridada degmada wallaweyn ayaa lasoo warinayaa in goordhow uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada muqdisho halkaas oo uu ku xanuunsanaa maalmihii lasoo dhaafay xubintii dhacdooyinkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalkay ismaaciil salaad guuleed iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى
waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa saacado kooban oo murtadiintu ay ku sugnaayeen degmada wabxo ee wilaayada galgaduud ayay isaga carareen halkaasi waxaana dib ula wareegay ciidanka mujaahidiinta bulshada ku dhaqan degmada wabxo iyo odayaasha dhaqanka beesha murursade ayaa waxa ay ka hadleen ciidamada mujaahidiinta ee dib ula wareegay degmadaas iyo xaalada degmada oo caadi kusoo noqotay haddaba kusoo dhowaada odayaasha dhaqanka beesha murursade oo ka hadlay fagaaro ku yaala degmada wabxo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، waxaa mahadle ilaahay jalla wacalaa naga dhiga muslimiin naga reeba wax badan oo naga nahiyey na amray wax badan allahaas ayaa mahadle suma dibadeed waxay ahayd halkan magaalada la yidhaha webxo waxaa ku noolaay dad badan oo muslimiin ah waxaa ku noolaayeen maaragta shareecada islaamka inay isku maamulaan muddo badan oo dhowr iyo toban sanaha ka badan ayay shareecada tabdiiqeeda iyo waxay ku noolaayeen wax ilaahay kitaabkiisa ay xugun tagayaan waxaa ku soo duulay intaas kadib oo u adkaysa waaye gaalo iyo murtadiin gaaladaasay u weyntaa maraykanku u weyn yahay isagoo diyaaradaha iyo dabaabaadka intaba ku mataqaanaa difaacaya murtadiinta waxay diidanayeen murtadiintu iyo gaaladuba tawxiidka ilaahay oon ku noolnahay waxay ka qaxiyeen halkan muslimiintii ku nooleed ee masaakiinta ahayd ee shareecada ilaahay isku maamulaysay waxay joogeen laba maalmood wax saasa ayay joogeen waxaa ka rara allah jalla wacalaa ee, waxay isaga carareen ayagoo fulaya ah magaalada tan aan ku noolnahay ayay ka carareen waxaa soo galay oo joogo muslimiintii guryaha ku laheed waxaa alla makaniyey guryahoodii ayay yimideen ayagoo nabad qabo debabkoodii ayaa u shidan waxay mataqaanaa ku sugayaan ilaahay wixii uu ku irsaaqay waxay isku maamuli doonaan iskuna maamulayaan kitaabka ilaahay mana doonayaan inay isku maamulaan jaatar iyo nijaas ma doonayaan ninkii inuu la soo aado damcana u suurtageli mayso biidnillaahi waxaa u taagan dad muslimiin ah oo shareecada ilaahay inay mataqaanaa ciidan u noqdaan doonayo annagu marka waxaan anugu ee, mataqaanaa aan leeyahay dadkii muslimiinta ahay waa joogaan guryahoodii ku soo laabteen ilaahay baa fadligaas iska leh ilaahay baa maaragtay cadowgii ka dulqaaday maanta waxay ku nool yihiin barwaaqo weyn ilaahay wuxuu ugu daray madar qayr qaba waxaa hortayda ka muuqda xareed ayaa ka muuqato alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin labadii nasriyoy heleen waxa weeye roob iyo mataqaanaa cadowgii oo ilaahay u jebiyey cadowgii oo ilaahay jebiyey waxaa ku mahadsan allah waxaan mataqaanaa markaa leeyahay ilaahay ha makaniyo muslimiinta guryihiinnii nabad ku jooga gaaladana ilaahay baa gacnaha muslimiinta ku cadaabayo ilaahay baa ciidamadiisa ku diray ilaahay baa maaragtaa hadafka ay lahaayeen burburiyey intaas ayaan leeyahay anugu waxaan ahay oday odayaasha ka mid a ee qabiilka halkan degan webxo cabdullaahi salaad yaa- ayaa la yiraa ilaahay ha nagu nooleeyo shareecada islaamka hana nagu dilo insha allahu tacaala intaas ayaan anugu kusoo gaabinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وحان مهد لأول عاقر الله لما كان يجي مكان كان آه، ديران كدقمة وحود أه قبل كالقدود ما أنت ومالين aad iyo aad farxad u leh islaamka u leh annaga nooleh ee naxtirna u leh gaalada iyo murtadiinta iyo mushrikiinta ee waxa waan ogtihiin ilaahay nasri uu keenay in allaha maca saabiriin ayaa alla yidhi qofkii sabarta alla wuu sama yeelaa shalay waxaa joogay niman la yidhaha mushrikiin iyo murtadiin doraad galabay soo galeen shalay keliyahay joogeen waayna iska carareen dhiiggoodii iyo bakhtigoodii markuu daatay doraad iyo tii ka horraysay saddex maalmood markii dagaal baan lagu haayey oo dhiigbax la gaadhsiiyey hadday yihiin kuwa diyaarada wata oo bangaraafa iyo kuwa hadday yihiin murtadiina ee lagu daasay dhiiggooda gorof iyo inta udhaxaysa maxaas ee laguna danay soo duuleen lagu daadsay warxoolo iyo inta udhaxaysa alboore ilaahaygaas ayaa mahadle dhiiggooda markuu daatay oo dhiigbax ku dhacay way iska carareen ilaahayna wuxuu ku soo celisay dadkii reer miyiga ahaa ee waddankaa degan dadka hadda garabkayga taagan waa saddex iyo sagaal waa ciidan dadkii odayaasha qabiilka hal nimoo kale kuma jiro shabaab ma aha waa qabiil laga keenay ee qabiilaadka mursadoo dhan iska idinka la yidhaha odayaashiisii maalin dhaweedna waxay ballan qaadeen inay kutubta ilaahay iyo sharaxada islaamka iyo wixii ku soo duula ay difaacaan ma aha waa dad ansaara waa dad diinta ilaahay inay u nusreeyaan kula dhintaan kula dhaqmaan ilaahaygii macbuudka ahay u doortay ayaguna doortay beebel inay ka la shaqeeyaan ama dimuqraadiyad ma rabaan cimrigooda ayaa wuxuu soo gaasiiyey diinta islaamka in lagu dhaqo waana qaateen qofu kuma qasibna ilaahay baa ku hidaayey allahaasaa mahad iskale waxaan leeyahay marka halkaana farriin uga diraya nimanka murtidiinta ah ama mushrikiinta ah ama gaalada saliibiga ah hadda ka hor dhowr waa lix goor oo halkaan aad timaadeen lixdii goor oo timideenna adinkoo hinge iyo ooyin iyo ninkila calaacal iyo meydadkiinu yaalin ayaad ka tagteen maalin dhaweed farriimaa idiin diray waxaan idhi qubuurtii ee mushrikiinta iyo tii etoobiya intaba waa ku taallaa mid murtidiin ha soo goobinina haddeer waxaad og tihiin dhiig wixii ku dhacay gorf iyo inta u dhexaysay dhisha khatiirka waxay ku duugan yihiin galbeedka aan sheegayay waxaad og tihiin waxay ka soo duuleen waxoolo meesha la yidhaha salem cadheer wax idinku qabsada waad ogtihiin kobyo aad ugu cararteen iyo dharka iyo meydkaad ugu cararteen haddeer yaalla xaarkoodii iyo urkiinni waxaan idin leeyahay haddii aan ilaahay hanuun idinkugu talagalay horta ale ilaahay idin hanuunso haddaan allah idinkugu daligelina gacnaha mujeediyiinta ilaahay idinku tacdiibsho allah idinku tacdiibshawaxaana nagabalna ilaahaya haddaad noo timaadiin inaadan saliid idiin marayna xabadaan idinku salaamayna ilaahay ballankii taasa haddaad noo timaadeen dagaal iyo dhiigbaxa nagala kulmaysiin waa nagala kulmaysiin haddii ilaahay idmo isu ku dhiimi mayno diin nooma wadiin waxaad wadiin waa dimuqraadiyadii iyo beebel dadkii hore oo ninka la yidhaahdo camalka aad ku kacdeen ku kaceen waxay ka macaasheen aayaadka qur-aankaa sheegaya dadkaan dad diin islaamna waaye waxa culimmadiinu sheegaya inay been yihiin dad yaqaan waaye saxiixaynka iyo sunnaga kadbaya dadkaan waa dad muslim oo ilaahaygii macbuudka ay kutubkiisana u nusqaynaya shareecada islaamka inay ku dhaqmaana raba wixii ilaahay xalaal ka dhigana xalaal u ah wixii xaaraan uu ka dhigan xaaraan ka ah waxaan leeyahay dadka dhallinyarada ah oo ay malal habaadseen soo imaada waddanka haddaad murtid tihiin waa laydi dilayaa haddii aad soo islaamtiinna andhiiggiina waan dhiig muslim waa laydi badbaadinayaa ilaahay baad u tooba keenaysiin dembiga aad ka gasheen ilaah baad uga tooba keenaysiin annagana walaal noo yimid aad tihiin haddaad joogtiinna xabadaa naga dhexaysa wallaahi bilaahi tallaa xabadaa naga dhexaysa murtid intaad tihiin iyo muslim iyo gaali saliibi waxaan idin leeyahay oo idinkugu baaqayaa haddeer waxaa toobaa furan ilaahay u tooba keena waxaad la dagaalaysiin waa kutubkiisa waa dad muslimiin ahow oo aan dhiigna idinka qaba dhaqanna idinka hayn guryahoodii aad rabtiin inaad ninka layaad keentiin sinu iyo macsi iyo quru waxaad ogtiin markii laydin keena maxaas sinihii ay ku sameeyeen intana uguma roona dadka gaalada raacayo qabiilaadka ahow waar ilaahay ka cabsada gaaladan waa tegay idin difaaci mee ma idin difaaci karto haddeer gaalada darooniska wata waa gaal waa ogtihiin oo muslim maaha kuwa la shaqeeya oo soo watana waa gaal gaal raac wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah baa mahad iska leh na kulmiyey annagoo farax iyo raynrayn ah inaan beriga wabxa dhexdeeda taaganna ilahay nagu kulmiyaa mahad iska leh mahaddaasoo meelay ka bilaabatay meelay ku dhamaato lahayn muslimiinta maanta isu soo baxday odayaashoodii iyo dadkoodii oqoladoodii iyo iyo haweenkii iyo ciidankii wixii o dhan isu yimiday ayaa meeshaan ku dabaaldegaya beriga alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah mahaddaas allah iska leh meelay ka bilaabatay meelay ku dhamaatay aan lahayn mahadibadeed waxaan idin leeyahay dadkiinaan soo habaabayow habawgaad ku timideen meeshaan waa kaa hesheen waxaad ka raadayseen waa inaad meeshaan ku dhambitiin ood ku baaba'diin aad raadinayseen muslimnimo idinkama raacayse gaalaad tihiine dadka muslimiinta ah dhulkooda u nabadgeliya kitaabkooday haystaan shareecadooday haystaan waxay ku nool yihiin kitaab ilaahay hoostiisa ay ku nool yihiin inay mushrikiin la noolaadaan diyaar uma ahayn dadkaanu diyaar uma ahayn inay mushrikiin la noolaadaan waa dad diinta rabbigay haysta ha ku karsoomina oo inaad ku karsoomtiin ha isku dayidina haddaad tihiin muslimiinta gaalooy gaalooy ka leexda meesha muslimiintu ku nooshahay waxa muslimiintu ku nool yihiin ka dhaqaaqa meeshaan muslimiina ku nool meeshaan wax walbaba hadday yimaadiin waa inay ku baktiyaan maahin fag-ayda ay ka qaadayaan la arki maayo way ku baktinayaan hadii ilaahay biidnillahi kariim ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadda iska leh mahad meelay ku bilaabatay meelay ka dhammaanta aan lahayn ilaahay baa iska leh ilaahay baanu mahad celinaynaa alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaa mahad mudan meeshaan shalay waxaa jooga mushrikiin iyo gaalo iyo niman maraykan hogaaminayo diyaarado erka ay ugu duulayaan maantana muslimiinaa jooga shalay waxay ahayd jiilaan maantana waa roob ilaahay baa mahaddaas iska leh allahaasaan u mahad celinaynaa annagu beesha heerab saddex iyo murugsada haddaan nahay waxaan ballan qaadnay inaan la dagaalami doono gaalada iyo gaala raacyada welina waa la dagaalamayna haddii ilaahay idmo weligeen waa la dagaalamaynaa waxaan aragnay adduunkan shalaynimaa wuxuu dhahayay annagu dadkii waa magaaladii caboofooda aan joognaa dadaa noo soo yimid waa noo imaadeen reedaha ayay naga taagan yihiin waa joogaan berrina waa noo imaan doonaan ilaahay kama dhigin waa carriyey ilaahay waa carriyey dadka muslimiinta ahayna waa soo xa- maanta ay joogaan tuulada wuxuu muslimiinta ay haysato halkaanay joogaan maanta ay xaadir ku yihiin waxaan leenahay dadkaan muslimiinta idinma rabaan murtadiin ma rabaan gaalo ma rabaan ma yaqaanin far ay asalna kuma leh umana abtirsadaan ha kusoo lugoonaa idin leenahay dhiiggiina kubaxa haddaa timaadeen wuxuu annagu haddaan nahay mursade waxaan arkeen dadka muslimiinta waxaa nagu- muslimiintu waa annagoo mursadaa aan mursoo soo gudbano usoo gurban deegaanka wuxuu ayagana ayagoo mursaha maraykan usoo gurmaday waxyaalaha la yaabka loo aragna saasay u yaali waxaan leenahay arrintaas meeshaas ka soconnee gaalo waa ku jega waana ku jabta waana ku jebi doontaa haddii ilaahay idmo annaguna waxaan u taagannahay oo shareecada islaamka inaan kitaabka inaan midigta ku qabanno sharciga islaamka aan u hoggaansanaan ummadda muslimiinta oo nala darisana waxay nagu yeeshaan aan sharciga islaamka ku siino allahu akbar annagoo sharciga islaamka aan uga qaadano sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga galgaduud nabadoon mascuud xasan casir haddaan nahay beesha murugsaday annagu waan taagannahay weli xarbi baan u taagannahay cid allaale ciddii ku soo duulaysa shareecada islaamka oon ku dhaqmayno ayaan annagu la dagaashannahay ciddii aanan shareecada islaamka ku soo duulayno muslimana walaala baan naha walaha baan sii haynaa insha allahu tacaala walaha waxaan sii haynaa walaalaha mujaahidiinta oona dhex jooga oo walaalaheenna ah oo kitaabka ilaahay u taagan walahaan sii haynaa ogaada insha allahu tacaala haddaan nahay beesha murugsade waxaan dooranaynaa in beesha murugsade la waayo minku kitaabka ilaahay lagu dhaqmi wiilahay kitaabka ilaahay markii lagu dhaqmi wey lahay oo kitaabka ilaahay cagta ka hoos la geli lahay waxaan dooranaynaa in murasado dhan la waayaan dooranaynaa insha allahu tacaala inaan ku shahiidno biidni illaahi tacaala haddaan beesha murasado nahay annagoo u taagan ku dhaqanka shareecada islaamka gaala waxay doonayso waa inaan ayada lamid naqanno ayay doonaysaa waxay rabtaa inaan sida ayaga naqanno gaaladu waxay doonaysaa in ayaga sida ay diinta ay uga baxeen aan uga baxno kamana bixi doona insha allahu tacaala waxay doonayaan inay nuurka ilaahi subxaana wa tacaala ay dumiyaan mana dumi karaan intaan taagannahum beesha murugsado aan nahay ma dumin doonaan waxaan ka jirnaa in ay dumiyaan in murugsada meeshaan maku noolaa jira liiraan ka jirnaa insha allahu tacaala ogaada Wax- waxaan ka jirnaa murugsada meeshaan ma joogi jira in liira ayaan ka jirnaa insha allahu tacaala walaalaha halkaan joogana waxa waaye raggii ku soo duulay ee maraykan iyo xasan gurguurte ay muqdisho ay uga soo aruursheen in ay yihiin beesha murugsade ay uga soo aruursheen ay ka soo dejiyeen beledweyne keeneen maxaas dheheen adinku waxaad tihiin beeshii murugsadaad tihiine waddankiinni qabta beeshii murugsadaad tihiine waddankiinni qabta ay ku keeneen annaga nin ilaahi subxaana wa tacaala diintiisii ka beddel qaatay hadda murugsado ma ahan waan is aragnay foodda baan isgelinnay murugsado inaysan noo ahayna waan u caddaynay waxaana ognahay inta meesha uga tagtaan ognahay oo murugsado keliya sheegato annagu ama murugsado ha naqdo oo diintiisa ka baxay ama cid kale ha naqdo ama maraykan ha naqdo beriyaan ka nahay ogaado insha allahu tacaala beriyaan ka nahay ilaahay kitaabkiisana garabkiisana haddaan beesha murusanaha ama caalamku ha ama cid kale ha qayliso cid allaale ciddii qaylinaysa ha qaylisee silaaxa waxaan u sidanaa silaaxa waxaan u sidanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inaan kor yeelno haddaan nahay beesha murugsado ayaan u nahay waxaan baaq u jeedinaynaa insha allahu tacaala dadka maanta joogo daafaha kala duwan dad ay uga darsan yihiin dad ay uga darsan yihiinaan leynahay nimanka meeshaan fadhiyo murtadiinta ah waxaan leynahay ilmihiinna kala soo baxaan leynahay annagu hawadannahay waxaan qaadanay in aan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay aan u nusrayno ayaan qaadanay waxaan qaadanay inaan sunnadii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh aan kor yeelna ayaan qaadanay annagu kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh in aan ku naqanno ciddii noo diidanna waan iska dhici doonaa biidni illaahi tacaala sidoo kale waxaa halkaasi tix gabay ah ka soo jeediyey mid ka mid ah waxgaradka beesha murugsade waxaan leeyahay marka ilaahay subxaana wa tacaala imaadda iska leh gulucgulucdu goortay dhacday gelin colaadeeda gintaalaha shabaaxaba haddii leesku gagacan qaado gumac iyo risaastana haddii guudka laga saaro gaadiid rara haddii loo gorshay badi la golbaasho garays iyo waxay soo xirtaan mara gurtiinaha geesiyada islaamka umiddaas waad u garateen gowraca kursiiwada kufriga wou gabaabsaday gudlaawiya gurgurtiya kuwan gala raayada ah gurgurtiya gudlaawiya gurgurtiya kuwan gala raayada ah gumaysaha kufrigu oo wate gacan u taagayo gaadiid raran haddii loo galshe baadila gobyaalsho guuraysiyo waxay xidhan hayaan mara guntinaahe geesiyada islaamkow midaas waad u gaarateene gowraca ku sii wada kufrigu wow gabowsadagaalada allow jebi adan ku gallinahaye oo muslimiinta guulay ada gacan sarreeyaahe geeskaas waa shitoonaan rabaa inaan u gurnaahe guud ahaan etoobiyana waa gola waalayaadi gumaystaha jabuutina raga gurayo degaye gowraco raga ugu maqangalka faransiise gaadhiisiyo wajeerayn mar hore gacanta saareene geesiyada islaamkow midaas waad u gaarateene gowraca ku sii wada kufrigu wow gabowsadaye
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag barnaamijka faafareebka ayaan ku guda jirnaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waraysi la yeelatay sheekh xasan yacquub cali waxaana lagu weydiiyey su-aalo dhowr ah haddaba kusoo dhowaada waraysigaas bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuhu dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno sheykh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekha waxaanu ka waraysan doonaa shir weyn oo dhowaan soo gebagaboobay kaasoo ay yeesheen odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah waa hogaanada qabaa'ilka waxaa kale oo waraysigan ku lamaan qodobo muhiim ah oo sheekha aanu wax badan ka weydiin doonno hadduu allaha awoodda lihi doono marka hore sheekh xasan yacquub ku soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين آدي آد ضمها سنتهين جزاكم الله خيرا وربهنت الفرقان وأنا مهسنتهين برنامج كان وكله جزاكم الله خيرا waayahay waxaad ka mid ahayd guddigii qabanqaabada ee shirka waxaad inooga warantaa ujeeddada shirkan loo qabtay iyo halka ay ka kala yimaadeen salaadiinta
shirka waxaa loo qabtay xaalad guud ayaa ka jirta waddanka qeybo ka mid a maadaama gulufkii colaadeed nasaaradu ay ka waday bariga africa khaasatan soomaaliya marxalo cusub iyo weji cusub ay u dhigayeen wejigaas oo ah in la abaabulo markii wax kale la waayey in la abaabulo qabaa'ilka arrinkaa dartii ayaa shirka loo qabtay qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan soomaaliya khaasatan qabaa'ilka ku dhaqan walaayaadka islaamiga in kulan guud loo qabto ay isu yimaadaan kadibna laga tashado xaaladda tan soo korodhay sababkaas ayaa loo qabtay shirweynahan dadka shirka ka qeyb galay waxay ahaayeen ugaasyada soomaaliyeed malaqyada soomaaliyeed salaatiinta soomaaliyeed nabadoonnada iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ka koobnaayeen guud ahaan iyo nuqabada soomaaliyeed waxayna ka kala yimaadeen dhammaan walaayaadka islaamiga ah laga soo bilaabo mudug ilaa jubbooyinka ay ka kala yimaadeen gobolka maqanaa koonfurta iyo bartamaha waddanka ma jiro way yimaadeen odayaashoodii jazaakum allahu khayran aada iyo aad baan uga uga mahadcelinayaa odayaasha dadaalka iyo juhdiga iyo waxaa weeyaan sabarka iyo dulqaadka ay muujiyeen iyo safarada dhaardheer ay ku yimaadeen jazakum allahu khayran waata intaasoo qabaa'il ah inay idinla saftaan oo ay ka soo horgeystaan dowladda federaalka ah maxay tahay sababta ka dambeysa
ka kul caalamu lislaami waxaa ka socda dagaal ama xarbi u dhaxeeya towxiidka iyo kufriga si kale haddaanu iraaho dagaal u dhaxeeya muslimiinta iyo gaalada dagaal u dhaxeeya qur-aanka iyo baybalka masaajidka iyo kaniisadda laba koox buu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay subxaanah wa tacaala kamaa fii suurati الnisaa qaala subxaanah bacd acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllah wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili الطaaguut faqaatiluu أwliyaaءa الshayطaan ina keyda الshayطaani kaana daciifa siraaca si guud usoo jiri jiray fi taariikh maantana jira ee jiri doona wuxuu u dhexeeyaa aladiina aamanuu oo saf ah waladiina kafaruu oo saf kale ah qabaa'ilka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku jiraan safka aladiina aamanuu ay ku jiraan waxay ka mid yihiin dadka ilaahay rumeeyey muslimiinta ay ku jiraan horta qodobkaasu waa qodobka keliya oo ay qabaa'ilka soomaaliyeed ay nagu taageereen safka mujaahidiinta iyo muslimiintu ku biiriyey waa midkaa oo diintooday u hiilinayeen markii nasaare soo duushay oo xabashi leh oo amerikaan leh oo reer yurub leh oo waxaa weeyaan afaariqa iyo gaalo oo dhan timid oo krishtaana markii ay dalkeeni yimaadeen waxay ku khasbanaadeen waladiina aamanuu inay taageeraan iimaankoodii iyo diintoodii ay la saf noqdaan kaa waa qodob qodobka kale waxaa weeye waxaa naga dhexeeya qabaa'ilka soomaalida ka dhexeeya dal dad diin waxaa weeye dano dhammaan waa naga dhexeeyaa waa dad muslimiina oo diin ka dhexaysa wax kasta oo bulsho ka dhexeen lahayd ka dhexaysaan nahay taana waxaa waxay sababtay in safka mujaahidiintu ay biiriyaan jazaaka allahu khayr waa tahay dhowaan gaar ahaan toddobaad ka hor shir ka dhacay magaalada muqdisho dowladda federaalku waxay idinku eedeysay inaad isku dirtaan qabaa'ilka arintaas ma jirtaa maxaad se ka odhanaysaa
waxaan rabaa xaqiiqada inaan abbaarno shacbiga soomaaliyeed ama daljoog ah ama dibad joog ah waxaan weydiinayaa qabaa'ilka soomaalida ee ku nool walaayaadka islaamiga ah dagaal miya ka dhexeeya oo aada maqasheen oo isdilay waxaad maqasheena wax badan oo ka mid ah qabaa'ilka ku nool meelaha ay gaaladu haysato ay murtadiintu a haystaan in dagaallo ka dhacaan oo la isku diro oo la isku rafaadiyo oo hubka la isugu dhiibo waad maqasheen waxaa markhaati ah walaayaadka islaamiga qabaa'ilka ku nool inay nabadgelyo ku nool yihiin walaaltinimo ku nool yihiin waxaa kaloo qabaa'ilka soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo afar dhibic shan afar beelood iyo kuwa adaris ah barnaamijkaas yaa keenay etoobiya baa keentay ayagaa yidhi afar beelood oo dhammaystiran iyo kuwo haaf ah dadka soomaaliyeed waa siman yihiin diintay ka siman yihiin dadnimaday ka siman yihiin xuquuqday ka siman yihiin dhulkay ka siman yihiin waa dad qaraabo ah abti iyo seedi ay sana wada dhashay weeye kuwo haaf ah iyo kuwo dhammaystirani ma jiraan lagumana kala culusa lagumana kala weyna lamana kala xigo diinka iyo dalka iyo dadkaba mashruuca for bonty five-kana ayagaa keenay taa waxaa daliil u ah ummaddu ayagayna isku dirayaan
dowladda federaalku way ka hadashay arintan marar badan madaxdu waxay sheegeen inay ka warqabaan in four point five-ka aanu ahayn wax fiican inuu yahay xaaraan laakiin xal loo arkay arintaas miyaan loogu garaabi karin
xarakad shawal mujaahidiin waxay ka talisaa laga soo bilaabo bartamaha soomaaliya ilaa iyo koonfurta waxay sameeyeen nabadgelyo bay muslimiinta u sameeyeen ammaan bay siiyeen oo ammaan buuxid muslimiinta heleen cadaalad bay heleen kala dambeyn bay heleen four point fivena kuma salaysna gacan daahir ah ayaa wax daahirisa xasan sheekh laga soo bilaabo ilaa askariga u dambeeya ayagaa qabyaalad ku dhisan marka maadaama ayagu ay qabyaalad ku dhisan yihiin oo ninba habeenkii waxaa weeyaan bale soo afuufo qabyaaladdii qurun ay ku dhisan yihiin ayaa dani ku kaliftay qabyaalada iyo qoqobka iyo qurunka inay ku dhisnaadaan ay saa iskula joogaan oo midka midka kale ma aaminsana waa tuhunsan yahay waa waa waa waxaa weeyaan meel inkaaran oo bale qabtay wada joogaan marka wax duruufayo dana oo waxaa weeyaan qabyaalada tan keensan karto ummad in lagu jamciyo lagu hogaamiyo ma jirto aslan dayashii tusaalena soomaaliya waxaa ugu filan xarakatu shabaab mujaahidiin oo qeybta ugu badan dalka ka talisa ayaa ugu filan dadka ilaahay diinkiisa deeqa walaalnimaa deeqda waxaa deeqa waxaweye walaaloobaa deeqa laakiin qabyaalad soomaali ma deeqdo
waa tahay markaan u soo laabanno shirka bayaan ayaa ay soo saareen odayaasha oo bulshadu ay kala socotay warbaahinta ha yeeshee marka laga yimaado bayaankaas maxaa gooni ah oo aad ku ballanteen hogaanka qabaa'ilka maadaama shirar gaargaar ah aada la qaadanayseen
waa mahadsan tahay waa run kulamo gooni gooni hayaa jiray warbaahintuna ay ka maqanayd ka hor dhici maayo insha allahu maalinteedii iyo munaasabadeedii iyo wakhtigeeda lasoo bandhigi doonaa aan ka hadli doona haddii ilaah yaraaho in la ballamayna waa xaqiiqo in lagu ballamay dalka in la xureeyo kufriga nagu habsaday la iska kiciyo dabadhilifka iyo kuwa ridada ah ee gaalada yacni ku daaban la iska celsho qabaa'ilkuna ay feejignaadaan marnaba aynan noqon qabaa'ilku xaabo gumaysiga intuu wax ku karsado ayagoo dambas ah dalka gudiisa looga taga inayna noqonin qabaa'ilka danahooga ilaashadaan baa laga wada hadlay waxaa laga wada hadlay diinteenni iyo dalkeenni inaan difaacano aa laga wada hadlay waxyaaba si gooni goonina looga ballamayna way jiraan waqtigeena soo bandhigi doona insha allah waa tahay daawadayaal weli waxaan dhex muquuranaynaa waraysiga gaarka ah ee aanu la yeelanayno sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xasan qabaa'ilka waad ka hadashay iyo dowrkooda iyo shirka dhankiina maxaa horumar ah oo aad gaarsiiseen bulshada gaar ahaan qabaa'ilka
sidaa la ogyahay ummadda soomaaliyeedna ay og tahay camalkan jihaadka tuusan ka hana qaadin geyiga aynu ku noolnahay soomaalidu waxay ku noolaayeen fawday ku noolaayeen wadaadada jazaahum allahu khayran ayagaa ka shaqeeyey mingaalkacyo ilaa raaskambooni inay isbaarooyinka iyo colaadda ay ka qaadaan ragga culimada ee mujaahidiinta ayaa soomaali isbaarooyinkii wadooyinkii yaalay iyo kuwii xuduud baanaadahe qabailka la kala dhigay iyo tii macnawiheeda quluubta ka dhex taalay jihaadka ayaa lagu wiiqay waa la walaaleeyey gaariga maanta hargeysa ka soo baxa jilib ayuu cambaha ka raranayaa mukulaal madowna ma saarna mukulaal madowna ma saarna arrintaas bacdallaahi jihaadkay ku timid maanta waxaa hadda maanta talada dalka la or ordaya ee gaalada la hoos ordaya may joogin qaybna kama ahayn kow qabaa'ilka soomaaliyeed waxyaabaha horumarka aan gaarsiinin qabailka somaliyed waxaa ka mid ah in nabadgelyo la helay walaayaadka islaamiga si nabad ay ku noolyihin dadka muslimiinta ah nabad waad ogtihiin xayaatada bashariga marka la qiimeynayo waxaa asaaska kow ah nabadda ilaahay wuxuu ihi rabbi jacal haadaa baladan aaminan warsuq ahlahu arsaaqda waxaa laga horreysiiyey nabaddaa laga horreysiiyey qadiyadda nabadgeliyadu waa qadiyad yacni ramsi ah ama qodob dhexaada ama mixwarka nolosha ah weeye kaa waa qodob oo walaayaedku nabada loogu nooliyey waxaa kaaloo waxqabadka ama horumarka qabaailka la gaarsiiyey ka mid ah ayagii inay walaaloobaan ay isgarabsadaan oo iskaashadaan abaaraha isku gurmadaan waxaa weeyaan markay yimaadaan dagaaladu waa isgarabsadaan gaaladu ay soo weerarto dhulkoodii inay isgarabsadaan inay walaaloobaan sidii oos iyo khasraj ay u walaaloobeen oo kale inay u walaaloobaan kitaabka ilahay ay ku walaaloobaan ilaahay baa keenay uma mujaahidiinta ka shaqeeyey qodob maye qodobka kale abaarihiina soo maray aan soo dhaafnay waxaa dhacay oon biyo la-aan mujaahidiintu waxay qabaailka u sameeyeen dhulyow fog fog oon la ahaa oo aan biyo lahayn ayay celal ka dilaaciyeen ilaa iyo toban riig ayaa la dilaaciyey la bujiyey ama maaragtay la qoday baadiha laga qoday dhulka geela iyo ariga iyo lo-da ay ka cabaan waad garanaysaan konton iyo shan kilomitir ayaa beeb la dhigay bu-aale biyihii laga soo qaaday ayaa arawow la keenay waa konton iyo shan kilomitr taqriiban halkaas ayaa laga waraabaya waa dhul xooluhu ay ay ay ay ay ay ku badan yihiin daaq uu ku badan yahay gabiib ah ceelana waa laga weeyey riig ah warihiina waa anfici waayeen konton iyo shan kilomitr ay beeb lasoo dhigay si loo waraabiyo ummadda meesha degan waad garanaysaan biyo xireenkii laga sameeyey bulafulay weyninka badnaa loogu talagalay dadka muslimiinta iyo xoolahoodi inay ka cabaan waxaa ka mid ah dadka baadiyaha degani in dib loo maareeyo oo xoolo la siiyo loo xoolo gooyo markii zakada laga soo qaado dadka muslimiinta ee aqniyada ah dadka fuqaraada in la siiyo ilaa tiro xoogan maanta ay zakaysanayaan shalayna ay fuqaro ahaayeen ee maanta xoolihii zakadaha la siiyey ay dhaqanayaan oo aqniyo ay noqdeen waxaa ka mid ah markay yimaadaan xanuunada xoolaha ku dhaca geela cudurka sambabka oo kale ama kudka ama waxyaaba lamida markay yimaadaan waxaa jira waax caafimaad ee xanaanada xoolaha ka shaqeysa oo xarakada hoos tagta waa loo daaweeya si bilaash a lacag la-aana ayaa loogu daaweeya marka kama giyun karno hadda kama dhammaan karno haddii aan idhaahno maxaa qabaailka loo qabtay abaarihii sanadkan ku habsaday dalka waad garanaysaan xarka shoal mujaahidiin gacanta ay ka geysatay iyadoo kaashanaysa shacbigeeda muslimka ee dhulka ku nool in nolol la siiyo marka waxaa weeyaan waxqabadku iyo horumarka la gaarsiiyey qabaailka soomaalidu aad bay u badan yihiin waayahay su-aashan waxa weeyaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud marar badan wuxuu idinku eedeeyey inaad qabaa'ilka xoog uga soo kaxaysataan dhallinyarada kadibna aad qasab ku gelaysaan dagaalada taas ma jirtaa
waxaan soomaalida markhaati gashanaynaa walaayaadka islaamiga ah inaanan ka dhicin waxa la yidhaahdo raaf lanna mid kastoo dibadda jiraaye qaraabadiisa ehelkiisa meesha waa ay degan yihiin waxaan ku noolnahay caalamka qarya waaxida ah xagga tiknolojiyadda isgaarsiinta taa horta waa midda walaayaadka islaamigu raafna kama dhaco tajniid ijbaari ahna kama dhaco dadkaas si khiyaar ah ayay diintoodii u difaacdaan dhanka kale waxay soomaalidu markhaati ka yihiin oo ay og yihiin warbaahinta kala duwan ee soomaaliduna ay tanaawuleen oo kala qaateen oo ay baahiyeen dhallinyaro badan oo soomaali ah ay yidhaahdeen waxbarashaa la idiin dirayaa ama ciyaaro adduunka ka dhacaad waardiye ka noqonaysiin
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waanageyntaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا